إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada qodobada wararka ugu daroon askar iyo saraakiil ka tirsan dowladda federaalka ayaa dhimasho dhaawac ku noqday qarax ka dhacay gobolka gedo dhimasho dhaawac ayaa ka dhashay qarax ka dhacay magaalada dhobley oo ciidamada mujaahidiinta ay la beegsadeen dadka kenya u dhashay oo kiristaanka ku faafinayay gudaha magaaladaasi sarkaal ka tirsan booliiska maamulka la baxay galmudug ayaa lagu dilay magaalo ka tirsan gobolka galgaduud dowladda masar ayaa markii ugu horreysay si rasmi ah u shaacisay inay soomaaliya u soo dirayso ciidamo ka qayb qaata duulaanka shisheeyaha sanadka cusub ee labada kun shan iyo labaatanka madaxweyne ku-xigeenka maamulka la baxay jubbaland ayaa eedan culus u jeediyey dowladda federaalka mu'asasada alkataa'ib ayaa baahisay qaybta koowaad taxane loogu magacdaray geedigii gurguurta guul mise gebidhaclayn kuwaasoo lagu soo bandhigayo gulufkii uu xasan sheekh ku soo qaaday wilaayaadka islaamiga ah iyo guuldarooyinkii uu kala kulmay naduu cilmiyeed ballaaran ayaa ka dhacday degmada saakow ee wilaayada islaamiga ee jubbada دحي آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa duhurnimo talaada ah taariikhda hijrigana ay ku beegan tahay saddex iyo labaatanka bisha lixaad kun afar boqol afartan iyo lix hijri dhanka kalena waafaqsan afar iyo labaatanka bishii labaiyo tobanaad labada kun afar iyo labaatan warkii oo dhan askar iyo saraakiil ka tirsan dowladda federaalka ayaa dhimasho dhaawac ku noqday qarax ka dhacay gobolka gedo warkan iyo warar kale oo ku saabsan haashim cabdinaasir ayaa soo jeedinaya qaraxyo ka dhacay gobolka gedo ayaa waxaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday askar iyo saraakiil ka tirsan dowladda federaalka rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakadaha mujaahidiinta al-shabaab ayaa shala qarax u dhigay ciidamo ka tirsan dowladda federaalka qaraxan ayaa si gaar ah waxa uu kaga dhacay inta u dhexaysa degmada doolow iyo degmada beled xaawo waxaana lala eegtay gaari ay la socdeen askar iyo saraakiil ka tirsan dowladda federaalka waxaana dadka halkaa ku nafwaayay ka mid ah sargaal kabtan ah oo magaciisa lagu soo koobay qoorgaab sidoo kale saraakiisha halkaa ku dhintay waxaa ka mid a sargaal halxidigla ah oo lagu magacaabo cumar kaniini cumar kaniini ayaa markii hore qaraxa ah uu dhaawac ka soo gaaray balse dib dambe ayuu ka naf baxay sidoo kale waxaa qaraxaas ku dhaawacmay shan askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka gaarigii uu qarax u haleelay oo uu ku rakibnaa qoraga loo yaqaano biitaamka ayaa gebi ahaanba ah asna halkaa ku burburay isla gobolka gadow waxaa qarax lagula beegsaday sarkaal ka tirsan ciidanka loogu yeero niso ee ka tirsan dowladda federaalka kaas oo lagu magacaabo dhagajuun dhagajuun ayaa qaraxa lagula beegsaday hoyga ah uu ka degan yahay degmada beled xaawo ee gobolka gado si darqi ah ayuuna kaga badbaaday dhanka gobolka jubbada hoosena dad kenyaati ah oo kirishtaan faafinayay ayaa qarax lagula beegsaday degmada dhobley waxaana qaraxaas ka soo gaaray khasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac waxaana halkaa ku dhintay mid ka mid ah kenyaatigii faafinaya kirishtaanka halka sidoo kalena ay saddex kale ku dhaawacmeen saddexda dhaawacantay ayaana la sheegayaa laba ka mid ah inuu dhaawacoodu yahay mid garaab ah ma ahan markii ugu horreysay oo ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab degmada dhobley ku beegsadaan kenyaatii faafinaya diinta kirishtaanka dhanka gobolka bayna rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalal qarax la beegsaday ciidamo ka tirsan maamulka koonfur galbeed kuwaas oo ku sugnaa xaafadda buulo jamaaco ee magaalada baydhabo waxaana jira khasaare kala duwan oo qaraxaas ka soo gaaray sarkaal ka tirsan booliiska maamulka la baxay galmudug ayaa lagu dilay magaalo ka tirsan gobolka galgaduud sida warkaani uu ku faahfaahinayo cabdiqaaliq macalin cabdiweli wararka aan ka helayno magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud ayaa ku waramaya in sargaal ka tirsan booliiska maamulka la magacbaxay galmudug lagu dilay gudaha magaaladaasi dilka sargaalkan ayaa dhacay habeenkii xalay waxaana la beegsaday xili uu saarnaa gaari uu watay iyadoo uu dhaawac soo gaaray haweenay la joogtay xiligii la beegsanayay sargaalka la dilay oo ahaa labixidigle ka tirsan maamulka la magacbaxay galmudug ayaa lagu magacaabaa xasan cabdi maxamed oo loo yaqaano xasan qoori ilaa iyo hadda lama oga cidda ka dambeysay dilka sargaalkan iyadoo wararka qaar ay tilmaameen in qabiil loo dilay sargaalka goor dambe ayuu maamulka la magacbaxay galmudug sheegay inuu gacanta kusoo dhigay ninkii ka dambeeyey dilka sargaalkan waxaana sawiradiisa oo ay soo bandhigeen ay muujinayaan in uu ahaa askari ka tirsan dowladda federaalk kuna labisnaa dareeska ciidanka maamulka galmudug ayaa sheegay in ay weli kuraad joogaan dadkii ka dambeeyey dilka sargaalka iyagoona sheegay in ay cadaaladda marin doonaan waxaa sidan oo kale marar badan si qarsoodi ah loo dilay saraakiil badan oo ka tirsan maamulka galmudug kuwaasi oo ilaa hadda la sheegin cid ka dambeysay dilkooda si kastay ahaataba waxaa maalmihii u dambeeyey sii kordhayay dilalka qorshaysan ee loo geysanayo saraakiisha ka tirsan dowladda federaalk iyo maamulada ku daaban dowladda masar ayaa markii ugu horreysay si rasmi ah u shaacisay inay soomaaliya usoo dirayso ciidamo ka qayb qaata duulaanka shisheeyaha sanadka cusub ee labada kun shan iyo labaatanka tafaasiil ku aadan warkaasi waxaa inoo haya farxaan cali cabdulaahi wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda masar beder cabdilcaadi ayaa maalintii shalay oo isniin ahayd waxa uu shaaca ka qaaday in masar ay ciidamo ugu deeqayso howlgalka cusub ee lagu magacdaray osom kaas ay sanadka cusub ee labada kun iyo shan iyo labaatanka shisheeyaha ka bilaabi doonaan soomaaliya shir jaraa'id oo ay isaga iyo wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda federaalk axmed macalin fiqi ku qabteen magaalada alkaahira ayuu beder ku sheegay in masar ay go'aansatay in ay ciidamo usoo dirto soomaaliya annagoo ajiibayna buu yidhi dalabka inooga yimid xukuumadda soomaaliya iyo golaha ammaanka ee midowda afrika waxa uu intaas ku daray in isaga iyo fiqi ay ka wada hadleen marxaladda kala guurka ah ee ay marayso dowladda federaalka ayna walaac ka qabaan inuu dhaco firaaq amni oo suurtagelin kara in marka ay shisheeyaha admis ka baxaan dalka ay xarakada mujaahidiinta al-shabaab la wareegto guud ahaan soomaaliya hadalka ka soo baxay dowladda masar oo ah mid rasmi ah ayaa xaqiijinaya warar muddooyinkii lasoo dhaafay ay warbaahintu tabinaysay kuwaas oo sheegayay in masar ay ciidamo usoo dirayso soomaaliya walow uu arrinkan horey uu usoo hadal qaaday ururka midowda afrika kaas oo sheegay in masar ay ku deeqday ciidamo ka qayb qaata howlgalka cusub tani ayaa ku soo aadaysa iyadoo dowladda federaalk ay haysato xaalad jahwareer ah dhowaanna ankara ay xasan sheekh iyo abiy axmed ku kala saxiixdeen heshiis dowladda xabashida itoobiya loogu oggolaaday inay qaadato qaybo ka mid ah badda soomaaliya xasan ayaana u muuqda mid ay xaaladdu ku adag tahay oo laga doonayo iswaafajinta masaalixda isdiidan ee ay shisheeyuhu kala yihiin soomaaliya arrinta kale ee xusidda mudan ayaa ah in dowladda federaalk ay shalay wafdi u dirtay magaalada adis ababa ee caasimadda itoobiya kaas oo daba socda heshiiskii dhowaan ka dhacay magaalada ankara saacado kadib markii ay wafdigaasi dirtay ayaa waxa uu dagaal ka dhacay degmada doolow ee gobolka gedo halkaas oo laga saaray ciidamada dowladda federaalk waxaana xukuumadda uu fadhigeedu yahay muqdisho ay dowladda itoobiya ku eedaysay in ciidamada itoobiya magaalada ka saareen askartooda oo ay garab siiyeen maamulka la baxay jubbaland falanqeeyayaasha siyaasadda soomaaliya ayaa tilmaamaya in dowladda federaalk ay dhex maquuranayso fashil iyo guuldarro adag ayna lugaha la gashay asmo aysan ka bixi karin oo ay ugu horrayso iswaafajinta masaalixda kala duwan ee ay shisheeyaha isdiidan ka leeyihiin soomaaliya taas oo ay usii dheer tahay dagaalka kala dhexeeya maamulka la baxay jubbaland oo garab ka helaya dowladda xabashida itoobiya sidaba uu xaqiijiyey maxamuud sayid aadan oo ah madaxweyne ku-xigeenka maamulkaas oo dhowaan tegay dalka itoobiya madaxweyne ku-xigeenka maamulka la baxay jubbaland ayaa eedeen culus u jeediyey dowladda federaalka warkani waxaa inoo faahfaahinaya cabdalla mukhtaar maxamuud sayid aadan oo ah madaxweyne ku-xigeenka maamulka la baxay jubbaland ayaa waxa uu sheegay in dowladda federaalka ay qalalaaso ku hayso maamulkooda waxa uu tilmaamay in dowladda federaalka ay doonayso wax burburin oo keliya taasina aysan u socon doonin oo ay iska difaaci doonaan haddii ay yihiin maamulka isku magacaabay jubbaland adduunyada cinqilaab waa ka dhacaa marka ma cinqilaab baa marka marka cinqilaabku marku waa fashilmaa ama waa guulaystaa ama waa la iska difaacayoo dadkii baa difa waxa lahaabaa iska difaaca annaga maanta jubbaland wax lagu wada cinqilaab weeye kuwa kalena waa la mid oo xubnaha ka federaalka iyagana cinqilaabkaasi ku jiraan marka cinqilaabka in la iska difaaco ayaa la rabaa oo madaxweynihii la siiyey afar sano ummaddaas ay dooratay oo baarlamaanka ay kalsoonida siiyeen oo koonfur galbeed oo dariskii dhalaa maalin dhaweyta waxaa loo dabaaldegaya sanad guulidiisii lixaad soo cinqilaab maaha sii joog baa laleeya weliba xeerkaasna iska dhaaf waa lalaalay marka cinqilaabkaas cidna ma yeelayso waana idinka fashilnay marka qolada maaragtay hoggaanka filla soomaliya waxaan dhihi lahaa waa isku daydeen cinqilaabka waa fashilmay gadaal ugu baxa intaan ka badan haddaad ku sii socotaan waxaad ka faa'iidaysaan waa soomaaliya oo lunto weeye gebigeedaba dib u dhiska geedi socodka soomaaliya oo meesha ka bax idan eersato oo la yidhaahdo waagii waxaa dhacday in maaragtay madaxweyne xasan sheekh dowladdii loo dhiibay buu burburiyey waa imaanayso shalay ayay ahayd markii dagaal aan waxba laysku reeban oo laysku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan uu degmada doolow ee gobolka gedo ku dhex maray ciidamada dowladda federaalk iyo kuwa maamulka la baxay jubbaland iyadoona labada dhinac uu soo kala gaaray khasaare kala duwan waxaa inta la xaqiijiyey dagaalkaasi dhimasho iyo dhaawac ku noqday ugu yaraan siddeed ruux oo isugu jira dhinacyada dagaalamay iyo dad shacab ah dagaalkaasi ayaa la sheegay in looga taag roonaaday ciidanka xasan sheekh waxaana xilli weliba la filan karaa in dagaallo kale uu dhex maro ciidanka dowladda federaalk iyo kuwa axmed madoobe maadaama ay weli is-hor fadhiyaan labada ciidan mu'asasada alkataa'ib ayaa baahisay qaybta koowaad tixane loogu magacdaray geedigii gurguurte guul mise gebi dhaclayn kuwaasoo lagu soo bandhigayo gulufkii uu xasan sheekh kusoo qaaday wilaayaadka islaamiga ah iyo guuldarooyinkii uu kala kulmay warbixinta warkani waxaa inoogu diyaariyey mahad cubeyd
mu'asasada alkataib oo ah garabka warbaahineed ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay baahisay qaybta koobaad taxane loogu magacdaray geedigii gurgurta guul mise gebidhaclayn kuwaasoo lagu soo bandhigayo gulufkii uu xasan sheekh ku soo qaaday wilaayaadka islaamiga ah iyo guuldarradii uu kala kulmay qaybta koowaad ee muuqaalka oo la daawan karo shan iyo labaatan daqiiqo iyo ilbiriqsiyo ayaa soo bandhigaysa xaqiiqda fashilka qaraar ee labadii sane ee lasoo dhaafay uu la kulmayey xasan sheekh oo ah madaxweynaha dowladda federaalka bilowga hore ee filimka waxaa lagu daawan karaa buuq iyo fadeexad haraysay teendhada afisiyoni ee lagu soo doortay xasan shan iyo tobankii mey labada kun labiyo labaatankii waxayna madaxda dowladda federaalka qaarkood oo iska yaabay sheegayaan in shisheeyaha oo goobjoog ahaa uu la amakaagay nidaam darradooda aan ismaqalno bilaahi calaykum aan ismaqalno dadka adduunka ay noo yimid waa inala yaaban yihiin safafka dambe ha la aado mas-uuliyiinta soomaaliyeed waa la garanayaa ee fadhidee fadlan dib u durka
salaamu calaykum
intaanan qof qof idiin sheegin oonan u magacaabin maxamuud sayidow xagga dambe tag walaal adigoo mahadsan waxaan u baahannahay laba khiyaar midkood inaan qaadanno ama martidu bannaanka ha fadhido ama innagu aan bannaanka tagno labadaa midaan qaadanno waxaan ka codsanayaa buuqa halkaa ka socda dadkaas qaylinaya ha layga bixiyo ha layga bixiyo dadkaa intaasi kadib waxaa muuqaalka lagu soo gudbinayaa sida ay shisheeyaha uu maraykanku ugu horreeyo hoggaanka ugu hayaan dowladda federaalka mid ka mid ah xildhibaanada iyada ka tirsan ayaana ka markhaati kacaya inaysan tallaab qaadi karin ilaa in uu maraykanku og yahay mooye annaga hadda dagaalkeenna maraykanaa ku qorsheeya madaxweynaha waa codsana meeleebel dagaal inugu qaado fasaxaa lagaa sugaa la leeyahay waxaa laga yaabaa shan iyo toban cisho inaan loo soo jawaabin waxaa laga yaabaa in la yidhahdo qorsheheenna inta ma ahan intuu ku wajahan yahay xasan sheekh oo goli welibaa ka sheegayaa inay muddo kooban kaga adkaanayaan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayuu filimku muuqaallo dhowr ah ka soo bandhigayaa isaga oo goobo kala duwan ka hadlaya waxaana khudbad weliba oo uu jeedinayo odhanayaa hal hadal oo uu ku tilmaamayo inay ka awood badan yihiin xarakada mujaahidiinta al-shabaab
waa ka tiro badannahay waa ka xoog badannahay waa ka xoolo badannahay waana ka dhinac walbaan uga badannahay intii hore waa ka khibrad badannahay waa ka ciidan badannahay waa ka farsamo badannahay waa ka qalab badannahay waa ka tiro badannahay dowladda soomaaliya waxay go'aan ku gaartay xaaqin inta la qaato shabaab in la xaaqo dhinac loo xaaqo dowladda soomaaliya waxay go'aan ku gaartay xaaqin inta la qaato shabaab in la xaaqo dhinac loo xaaqo
يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا
inkastoo awoodda uu xasan sheegtay laga waayey fagaaraha dagaalka waxay docda kale mu'asasada alkataa'ib kuu soo gudbinaysaa sida ay dowladda federaalku ugu fashilantay dagaalkii ay ku iclaamisay xarakada mujaahidiinta al-shabaab xeryo badan oo cagta la mariyey saraakiil muhiim ahaa oo la laayey iyo weerarada habeen iyo dharaar cad baa ka dhacaya muqdisho ayaa bannaan ka soo dhigay niyadjabka shisheeyaha iyo dowladda federaalku ka qaadeen dagaalkii uu xasan sheekh hoggaanka u ahaa filimku wuxuu daaha ka rogayaa qorshe dagaaleed fashilmay oo ay bilowgii dagaalka xasan sheekh u keentay dowladda maraykanka kaasoo ahaa in mooryaan macawisley ah la hubeeyo islamarkaana loo adeegsado dagaalka ka dhanka ah xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyadoo looga daysanayo arrintaasi tijaabo uu horay maraykanku ugu sameeyey ciraaqa qorshayaasha maraykanka ee la xidhiira arrimahaasi iyo qoraalladii laga sameeyey ayaana waxaa soo gudbinayaa sheekh cali maxamuud raage sheekh cali dheere afhayeenka xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo muuqaalkiisa filimka lagu soo gudbinayo xilli uu ka hadlayay shirkii bariga afrika ee dhacay intii ay dagaaladu socdeen arrintaana waxaa ka baqaati kacaya hay-adaha daraasaadka ee maraykanka sida macadka daraasaadka s s i ee macadkaasoo weliba taabacsan kolleejka arrimaha dagaalada ee ciidamada maraykanka macadkaas iyaga oo tilmaamaya qaar ka mida faa'iidooyinka ay ka heleen een, adeegsiga maleeshiyaadka be- ee, beeleedyada ayaa waxa uu yidhi dalaalka ameerikaanka ah kasbashada hal hogaamiye beeleed oo keliya oo ay ku guulaysteen inay tajniidiyaan ay suurto gelisay inay joogsadaan weeraradii joogtada ahaa ee lagu soo qaadayay ciidamada maraykanka ee ku sugnaa mandiqadaas oo mandiqada haasada barwe hal xaboon tajniidinay hal oday kaabaqabiiloo tajniidinay ayaa wuxuu leeyahay wuxuu naga kaafiyeyba dagaalkaba qaybaha dambe ee muuqaalka waxaa lagu soo bandhigayaa raggii naftootureyaasha ahaa ee fuliyey camaliyaadkii lala beegsaday xeryaha dowladda federaalku ay ku leeyihiin deegaanada iyo magaalooyinka waaweyn sida muqdisho oo kale kuwaasoo xasan sheekh u sheegaya inuusan marnaba libin ka keeni doonin dagaalka ay ku fashilmeen shisheeyaha ku soo duulay dalka gurgurta waxaan ku leeyahay dhaarta aad dhaaratay waan laguu sheegay taas ayaa noo dhaartay sheekhiin calleer wuu kuu sheegay dhaartaan aad dhaaratay ayaa dhaar noo ah waana aragtay waan dhab- wixii kasii wixii kasii badan waad dhimin doontaa hadday baashi bilaaw tahay ayaa qalbi jabtay mar walba meel u cararaysaa junuudullaahi miyaad la dagaalan kartaa waxaan waa junuudullaahi alxamdulillah ilaahay baa ku mahadsan waxaan usugu imaanay anagoo ah junuud min junuudillaah oo maanta halkan usugu imaanay inaan cadow ilaahi subxaana watacaala aan la xisaabtanno oo cadowgaas kibray aan maanta ilaahi subxaana watacaala dartiisa aan ummadda islaamka aan ka kaafino insha allahu tacaala albaabkaas arta anagaa idin daafuri doono insha allah idinkan waxaa bayco ku galayna inaan gadaasha aan ka harin insha allahu tacaala
هبت رياح صرصر عاتية تزمجر
gebagabada muuqaalka ayaa lagu ballan qaaday qaybta labaad ee filimka
warkan waxaad kala socotaan idaacadda alfurqaan naduw cilmiyeed ballaaran ayaa ka dhacday degmada saakow ee wilaayada islaamiga ah jubbada dhexe warbixintani waxaa ka waramaya maxamed sheekh nadwadan oo ay kasoo qayb galeen boqolaal dad ah ayaa ka dhacday degmada saakow ee wilaayada islaamiga ah jubbada dhexe gaar ahaan masjidka weyne alhuda taasoo ay soo xaadireen dad aad u fara badan oo si deganaan ah u dhegaysanayay nadwada culimada ka hadashay waxaa ka mid ah sheekh jaamac maxamed cuthmaan sheekh cabdulilaah iyo sheekh cabdiweli muudey oo ka mid ah culimada diinta islaamka oo ka hadlay nadwada nadwada ayaa halkudhig ama ciwaan looga dhigay irkab macna walaa takun maca alkaafiriin sheekh cabdulilaah ayaa marka hore isdultaaq qof weliba wax ku fahmi kara ku sameeyey dulliga ummadda soomaaliyeed ku habsaday iyo asbaabaha kala duwan ee uu leeyahay isagoona dardaaran wax kool ah u jeediyey dadka ka fadhiya jihaadka caalamiga ah ee ka socda dalka soomaaliya ee la isaga dafcinayo shisheeyaha dadka diinta iyo dalka duulaanka ku ah ummadda islaamka markaa maanta dulliga ay ku jirta aan sheegnay dee asbaab buu leeyahay hada iskama imanne asbaab buu leeyahay marka maanta ummadda waxaa la gudboon oo qof kastoo inagayna mida waxaa la gudboon oo ku habboon inuu sameeyo meeshan suuq baa ka jira ganacsi baa ka jira suuqaa laguma kala gato yaanyo iyo iyo baradho iyo laguma kala gato iyo bariis iyo iyo sokor laguma kala gato Suuq- suuqaa waxaa lagaga ganacsadaa waxaa lagu helaa ganacsi naar lagaga badbaado suuqaas waa suuqa jihaadka weeyaan iyo qitaalka weeye ilaahay baa wuxuu leeyahay fii kitaabihi alcasiiz yaa ayuha aladiina aamanuu hal adullukum calaa tijaaratin tunjiikum min cadaabin aliim suuqan ganacsiga lagu hayo waxaa lagaga badbaadaa naar daran oo kulul maxaan samaynaa saan uga badbaadno daarta tu'minuuna billaahi wa rasuulih وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون ساسا إذن خير بدن إن دقالتان وقالا يسكد عسان والنف إيا مال كب حسان جدك إلهي يا إذن خير بدن إلهي مركم حاد كه لسان يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم inta haddaad samayso naf iyo maal hortid oo dagaal jid kale u dagaalantid horta dembigaagaa lagu dhaafaya min dunuubikin lama odhan qaar lama dhihin dunuubta o dhan baa lagu dhaafaya ninka mujaahidka ee dagaalama ee shahiida dembigiiso dhan baa la dhaafaa ilaa xaqa aadamiyiin baa la yidhahda deyntii wax lamida mooyaane
sidoo kale sheekh cabdiweli muude oo ka mid ah culimmadii ka hadashay nadwada ayaa diiradda saaray oo farta ku fiiqay qhaswul fikri ama dagaalka maskaxeed ee ka socda caalamka islaamka ayna bandiirada u sidaan dowladaha reer galbeedka iyo kuwa xulufada u ah ee kuwa martaaglaya dalalka muslimiinta ee ku yaala dunida daafaheeda kala duwan
qasulfikriguna waxa weeye dadka muslimiinta ah in maskaxda looga soo duulo oo maskaxdooda la qabsado oo duulaan ahaanba ay gaalada isu dhiibaan wax kasta ay wateen iyo isku hallaynta ay lahaayeen maraykana wax idiin tiraayo waxba maysan u tirin waana wax ay ku soo duuleen ama ay ku soo baxeen dadka muslimiinta ah in badan caamadooda ka midana qasulfikri baa galayo waxay dhaheen diyaarad baa laydinku weerari meesha isaga soo baxa mujaahidiintii qof walba oo ehelkiisa kii riddada joogay waa soo waacahaya waa la iscabsi gelinayaa moogta waxaa leeyahay ka soo carara meesha diyaaradda baa laydinku qasfinahayaa ciidan fara badan baa soo socdo lama hor istaagi karo laysma hor taagi karo ha laga soo baxa meelaha waa markaasulfikri dadka muslimiinta caamada la geliya caamadu ay welwelahayaan cabsanahayaan qofka calaaqada intuu ilaahay la leeyahay tabaaraka wa tacaala maskaxdiisii laguma duuli karo haddaad ilaahay ku xihan tahay awood kasta ay gaala heestaan awooddooda waxba ma ayaa ka sarraysa awoodda ilaahay baa ka weyn tabaaraka wa tacaala qasulfikriga iyo duulaanka iyo cadowga maanta nagu soo qaadeen oo ah muslimiintu waa yar yihiin waana fircoonna waa tuu adeegsaday wuxuu yidhi inna haaulaa'i la shirdimatun qaliiluun afar gubata waa muuse iyo inta raacday wa innaa la jamiicun xaadiruun annagaa ka badan waana ka digtoonna qasulfikriga ee muslimiinta raba inay ku qabsadaanna ayagii baaba lagaga adkaaday ilaahay fadligii oo maanta waad aragteen afghanistan waxaad hub keentaan ma qaadi kartiin baa la yidhi askarta bes ha noola badbaadiyey bay ku cabaadeen waa aragteen allahu akbar oo afghanistan maanta allahu akbar allahu akbar maanta afghanistan biakmalihaa raayada tawxiidkaa ka babanaysa labaatan sano kabacdi dhibkii ilaahay waa ka qaaday
marar badan maktabka dacwada ee taabacsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa wilaayaadka islaamiga ah ka qabtay nadwaad noocaan ah iyo muxaadaraad loo qabanayo ragga iyo dumarka muslimiinta looguna buraarujinayo dhagarta u maleegayo cadowgooda geed dheer iyo mid gaabanba u fuulaya sidii u duufsan lahaa ugana saari lahaa diinteena suuban ee islaamka
wararkii alfurqaana waa naga intaa